muslimiina kuwa markaa mushrikiinta kuwaasuu markaa kala sameeyey ku kala tegay masaajiintoodii kawaa'ibna markaas noqday waxay aayaddaa ku daraan culimada mufasiriintu aayadda markaa ayaadka laga qaato in gaalada in la shabahaa aanay banaanayn oo rabbi subxaanahu watacaala wuxuui walaa takunuu min almushrikiin ha noqonina kuwa markaa shabaha dadka markaa kafarada ah ee gaalada ah kuwa shabaha ha noqonina markaasaa rabbi wuxuu inoo sheegay sifa sifadooda sifaadkooda kamid ah oo waa maxay waa tafaruqu fii diinihim diintoodii marka inay ku kala tageen eedeedna markaas dawaaif ay noqdeen rabbi subxaanahu wataala wuxuu aayad kale ku yihi uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fattabicha walaa tattabic ahwa aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allahi shaya waina alaalimiina bacduhum awliyaau bacdin wallahu waliyu lmuttaqiin ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisii maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ayaa rabbi waxa uu yihi nebi allah waxaanu kaa dhignay ku dul sugan calaa shariicati min alamri shareeco iyo axkaam ilaahay subxaanahu watacaala marka xaggiisa markaa ka timi ee raac oo ha raacin walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun kuwa marka aan waxba garaynin hawooyinkooda iyo waxyaalaha naftooda ay jeclaato ha raacin waayo inahum lan yugnuu canka min allahi shaya ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxba kaaga tari maayaan waina alaalimiina bacduhum awliyaau bacdin kuwa daalimiintiina barwada kale ayay u yihiin markaa awliye iyo kuwa u nusreeyo u hiiliya wallahu waliyu lmuttaqiin ilaahayna subxaanahu watacaala dadka muttaqiinta ah isaga ayaa markaa u ah markaa weli wuxuu leeyahy cabdiraxmaan naasir asacdi raxmat ullaahi tacaala calayh marka uu fasiraayo aayadda macnaha aayaddu waxa weeyaan buu sheekhu yidhi u nebi allah waxaanu kuu sharciyeynay shareeco markaa kaamila oo ku baaqaysa markaa khayr kasta oo shar kastana qofka ka reebaysa waxyaalaha markaa ilaahay subxaanahu wataala waxyaalaha sharkii aayaddu ay reebtay waxaa ka mida in nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun kuwaasna waxaa soo gelaya ama ay tahay cid kastoo ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa markaas khilaafda sidaasi ama dad gaala ha ahaadaan ama dad muslimiin oo fusaaqa ha ahaadaan gaaladaasi markaa noocyadeeda kala duwan oo dhan ayaddu markaa way shamlinaysaa ayaddu way koobsanaysaa ayadda markaa way soo gudagelayaan markaasaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay inahum lan yugnuu canka min allahi shaya ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa qofka kuwaa raaca ee kuwaa dabagala inaana ilahay agtiisa waxba uga taraynin sidoo kale bimacnaa inaanay waxbana yeeli karaynin waxaa kaloo rabbi uu tilmaayay kuwa daalimiintii inay yihiin markaa dad isbahayso iskaashada oo sas keliya waa dadka markaa muslimiintaasi ay u hadlayn lahaayeen rabbina subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay wallahu waliyu lmuttaqiin inuu cidda muttaqiinta rabbi uu weli u yahay ka u hiilinaya ee jecel ee u gargaaraya markaasina inuu yahay gargaarkaa rabbi oo markaa wallahu waliyu lmuttaqiinna waxyaalaha lagu waayayo waxaa ka mid a in lagu dhaqmi waayo walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun inta lagu dhaqmi waayo in gaaladii wixii ay markaa dhoobdhoobayeen ee markaa xumaanta ahaa la raaco ayaa waxay tahay waxa addoonku uu ku waayaayo inuu noqdo weliyan min awliyaai illah ilaahay subxaanahu watacaala marka wilaayadiisa inuu waayo axaadiista walaalayaal ku soo aroortay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam inoogu tilmaamay markaa mukhaalafada markaa kafarada iyo kufaarta waa fara badan yihiin waxaa ka mid ah rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam sida anas bni maalik uu nebiga ka warinaayo wuxuu leeyahay anas rasuulka ayaa yimi magaalada madiina iyadoo markaa ay leedahay ansaare ay leedahay laba maalmood oo markaa ay ciyaaraan markaasaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa haadani alyawmaan labadan maalmood maxay yihiin markaasaa ansaari waxay dhahdeen yaa rasuula allah waa yawmaani kunaa nalcabu fiihima fi ljaahiliya waa laba maalmood oo wakti jaahiligi aanu ciyaari jirnay nebiga ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam bimaanaa intaanu faraxno inta badan ciyaarta waxa keena qofku marka inuu faraxsan yahay oo marka uu farxad iyo marka qalbigiisa ay markaa wanaag uu ku jiro oo waxaan uu markaa uu la kulmay ama uu arkay uu ku faraxsan yahay markaa maalintaa ah waa laba maalmood oo ay farxaan dabeedna farxadda ay ka dhalatay ciyaar ayay ahayd markay nebiga sidaa ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam rasuulkeeni maxamed ahaa uu yihi in allaha qad abdalain allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma ilahay wuxuu idinku bedelay labadaa maalmood laba ka khayr badan yowma aladxaa wa yowma alfidr ilahay wuxuu idinku bedelay maalinta markaa ciiduladxaa iyo maalinta ciidulfidriga xadiidku waa xadiid markaa saxiixa oo markaa imaamu axmed abu daawud imaamu nasaa-i sanad saxiixa markaas ay ku warinayaan axaadii xadiidkaasi si guud wuxuu inoo tusayaa in markaa cayaada gaalada laga fogaanayo oo islaamkuna laba ciidood oo keliya uu leeyahay oo ciid markaa saddexaad iyo tu afraad oo sanawi aanu lahayn usbuuciina hal ciida uu leeyahay ama wiilkii hal ciida uu leeyahay ciidaas ciidaas oo ah markaa ciidii ciid usbuuc oo yowmaljumca ah waxaa kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiisa ka sugnaatay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku diidaayo in gaalada markaa la shabaho gaalada markaa la isu ekeeyo wakhaasatan fii acyaalihim gaar ahaana markaa ciidahooda oo xataa meelihii ay ku ciidi jireen goobahay ku ciidi jireen sida xadiidkaasi oo u diiday maalmahay farxi jireen in la farxo oo la muujiyo markaa maalin ciida laga dhigto ayaa xadiidkan aynu tilmaami doonaana waxaa walaalayaal uu diidaya uu reebaya in markaa ma goobihii ay ku farxi jireen ee markaa acyaadooda jaahiliga ay isugu iman jireen in markaa laysugu im laysugu yimaado la tago wuxuu leeyahay saxaabiga le saabit ibnu duxaas oo saxaabi ansaariya ah ayaa wuxuu leeyahy nadar baa waxaan ku galay hadduu ilii dhasho inaan ilaahay subxaanahu wataala meesha bawaano la yidhaahdo geel ugu qalo deedna nebiga inankii dabadna ayaa ii dhashay deedna wuxuu leey nebigaanu imi calayhi salaatu wasalaam waxaan yaa rasuula allah inii nadartu an anxara ibilan bibawaana waxaan nadar ku galay meesha bawaano la yidhaahda inaan geel ku qalo ee nebi allo bimacnaa miyaan ku qalaa mise waan iska daayaa rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey markaa laba su-aalood labadiina markaas waa kuwan wuxuu nebigu yihi hal kaana fiiha wasanun min awtaani aljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala wahal kaana fiiha wahal kaana fiiha fiiha ciidu min acyaadihim qaaluu laa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam awfii binadri fainahu laa wafaa linadrin fii macsiyati illah wala fi ma laa yamliku ibnu aadam akhraja imaam abu daawuud bisanadin saxiix waxaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam saabit ibnu daxaak alashhari markuu nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam ow su-aasha uu weydiiyey ee ah marka inuu nadar ku galay inuu xoolo qalo rashiguna markaa waa shay cibaado ah rabbina markaasuu u nadray laakiin goob mucayana uu ku nadray inuu ku qalo ama meel markaa uu cayimay ama uu tilmaamay inuu ku qalo markuu sidaa nebiga ku yihi ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku labadan su-aalood weydiiyey hal kaana fiiha wasanun min awsaani aljaahiliyati yucbad meeshaa bawaana ee nadarkaad u gashay inaad wax ku qalayso ma ooli jiray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sanam awtaan oo asnaamtii jaahiliyada markaa ka mida oo rabbi sokadii la caabudo buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saxaabiga jawaabtiisi laabay noqotay wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam macnaa maya bay noqotay waa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam miyuu markaa ka jiray ku jiri jiro lagu qaban jiray ciid markaa ciidii jaahiliya ka mida masaxaa nebigu saxaabigu wuxu uhi ya rasuula law ma jirin nebigu markaasu jawaabtiisu waxay noqotay sidan awfi binadrig nadarkaaga markaa oofi oo bimacnaa wixii aad ku nadartay inaad dhasho qal fa inahu laa wafaa linadrin fii macsiyati illah waayo markaa la oofin maayo nadar ilaahay subxaanahu watacaala lagu caasiyaayo markaa goorma ayuu nadarkani noqon lahaa nadar macsiyo ah wuxuu noqon lahaa haddii meesha ay ka jirto labadaas su-aaloode hore ee rasuulku uu weydiiyey maya lagaga jawaabay hadday jawaabtoodu haa noqon lahayd oo meesha u ooli lahaa wasan min awsaani aljaahiliyati yucbad hadduu ooli lahaa nadarku nadar macsiyo ayuu noqon lahaa sidoo kale hadday meesha ooli lahayd ciid haddii lagu qaban lahaa iyo ciyaaro jaahiliya jaahiliga haddii lagu qaban lahaa waxay noqon lahayd inoo jawaab waxay noqon lahayd marka nadar macsiya sidaa daraaddeed ba nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fainahu laa wafaa linadrin fii macsiyati illah walaa fii ma laa yamliku bni aadam lama oosinayo nadar rabbi lagu caasiyaayo oo nadarada ilaahay lagu caasiyaayona waxaa ka mid a qofku shaygan ilaahay daraaddiida ha u nadaree hadduu ku qabanaayo meel ilaahay subxaanahu watacaala markaa ciid aanu sharciyeyn lagu qaban jiray ama waxaanu rabbi subxaanahu watacaala markaa asnaam lala caabudaayo meel lagu caabudi jiray waxay noqonaysaa markaa nadaru macsiya sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu watacaala waa xarimay oo rabbi subxaanahu watacaala markaa shay uu markaa ogol yahay ma aha labadaa xadiis waxay markaa ay tilmaamayaan in acyaada markaa jaahiligaa ee shareecada markaa khilaafsan inaan markaas la oogaynin oo gaaladii aan lagu waafaqaynin oo markaa lagu khilaafayo maadaama shareecadu markaasay sidaas inoogu baaqday waxaa walaalayaal jira axaadiis fara badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga warramay mukhaalafada ama gaalada in la khilaafo bimacnaa in laga duwanaado oo siday yihiin ee waxyaalaha markaa baatilka kufriga iyo macaasida ay munkaraadka ay ku dul sugan yihiin in markaa laga duwanaado waxaa ka mid a xadiidku nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam juzu shawaarib waakullixa khaalid khaaliku lmajuus rawaahu imaamu muslim waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo raggii la hadlaya rasuulku wuxuu leeyahay waxa markaa gaabisan oo agoysan shawaaribta gooya garhkana markaa sii daaya oo nimanka majuusiyiinta la yidhaahdo markaas khilaafa rasuulku xadiis kale wuxuu ku laha khaalifu lmushrikiin kuwa mushrikiintaa khilaafa uxfu shawaarib oo shaarubta xiira oo wacfu lixaa garhkana sii daayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maxaa markaa arrintaas nebigu muxuu ku tilmaamay wuxuu tilmaamaya xadiidan garhka oo la bixiyo iyo shaarubta oo la xiiraa inay tahay mukhaalafo markaa dadka mushrikiinta gaalada alla khilaafaayo bale rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay oo inoo sheegay gaalada in la khilaafo laga duwanaado xataa fii baatini alqabri xataa markaynu meydka dhigayno xayiilka aynu dhigayno sidaa daraaddeed buu rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam allaxdu lana washaqu ligayrina iilka annaga iskale buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam rabaal seexa ama xabaalso bartamaha laga iilka laga iilka lagooga qodana waxaa iskale buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam kuwa gaalada ah sidaa daraaddeed oo culimada fuqahadu marka ay ka warramayaan baabu kitaabu ljanaa'iz ay ka warramayaan meydka sida loo aasaayo ayaa waxana wallaxdu afdalu min ashaqi laxdiga ama iilka ayaa ka fadli badan in xabaasha markaa bartamaha laga jeexo sidaa daraaddeed baa sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa laga qaadanaya mukhaalafatu lkufaar nimankii kafarada ahaa in la khilaafo laga duwanaado xataa fii baatini alqabri xataa xabaasha gudaheeda marka cid la aasaayo in markaa laga duwanaado markaa lala mid noqonin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa markaas axaadiis kale uu ku tilmaamay oo fara badan oo iyada lafteedu tilmaamaysa in gaalada laga duwanaado oo aynaan la mid noqon oo aan markaa lasoo markaa lagu khilaafo waxyaala ay ku dul sugan yihin waxyaala fara badan ay ku dul sugan yihiin inay shay markaa madluuba ay tahay waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi in alyahuuda wanasaara laa yasbiquun fakhaalifuuhum rawaahu imaamu lbukhaari rasuulku wuxuu ka waramaya xinahan markaas madaxa la mariyo markaasaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yuhuudda iyo markaa nasaaradu xinaha markaa madaxooda ma mariyaan ee khilaafa oo idinka xinaysta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam walaalayaal qofka muuminkii ee musalligii ee si qofka muuminka ee markaa tukanaya maalintii toddobiyo toban jeer ayuu ilaahay subxaanahu watacaala baryaa isagoo ku ducaysanaya in rabbi uu ka badbaadiyo dadka markaa hallaabay iyo kuwii rabbi uu calooday jidkooda in ilaahay uu ka badbaadiyo kuna hanuuniyo dadka markaa jidkiis hore jidkii toosnaa maray waddadoodii in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku hago waxaynu markaa ragcad kasta oo salaadaha markaa faralka marka sunnaha laga tago ragcad kasta oo farala waxaynu nidhaahnaa oo faatixada ku jirta faatixadaoo rugni ka mida arkaanta salaada inaynu nidhaahno markaa ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim oo macnaheedu uu yahay ilaahu waxaad nagu hanuunisaa jidkii toosnaa kuwii aad u nimcaysay dariiqoodii rabbowna mari hayri lmaqduubi calayhim kuwaad u caroosay ilaahu waddadoodii hana marinin iyo waladaalliin kuwii lumay ee markaa jidka siraad ka hallaabay ilaahu kuwaa waddadoodii hana marinin addoonku waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu markaa weydiistaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu mariyo oo uu ku hago siraad almustaqiimka in ilaahay uu ku hanuuniyo siraad almustaqiimka adduunyaduna laba siraad baa jira siraadu fi dunya wa siraadun fi laakhira siraad adduunya siraad aakhiro siraadka adduunyada qofka ku toosnaadaa jidka siraada aakhirana waa ku toosnaanaya jidka siraada adduunyada qofka ka baydhaydaa ka aakhirana waa baydbaydhaya jidka siraada adduunyada qofka iskaga tagaa jidka siraada aakhirana marka waa ka dhacaya oo wuxuu ku dhacaya markaa jahanama jidkaas siraada marka adduunyadu ikhwati fillah waxa marka uu yahay macrifatu alxaqi waalcamalu bih in xaqa aynu baranno xaqana markaa lagu camal falo halka markaa kuwa ilaahay aynu ka barino inuu inaga badbaadiyo oo almaqduubi calayhim iyo daaluunta ahi ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisi maxamed ah calayhi asalaatu wasalaam waxa uu xadiidku le alyahuudu maqduubu calayhim nimanka yahuudda la yidhahda waa kuwii loo cadhooday waalnasaara daaluun kuwa kiristankuna waa kuwa lumay buu nebigu yihi calayhi asalaatu wasalaam markaa addoonka tukanaya maalintii intaasoo jeer dhowr iyo tobankaa jeer ama in ka badan hadduu sunayaal salaadaha faralkaa raaciyo in ka badan ayuu wuxuu ku ducaystaa ducada isagoo le ilaahu waxaad markaa imarisaa jidkaa toosan ee ay mareen dadkii aada u nimcaysay ambiyada iyo markaa saalixiinta iyo shuhaadada iyo sidiiqiinta lahaa ilaahu jidka ay mareen markaa imari ayuu yidhaahdaa waxaanu ilaahay subxaanahu watacaala weydiistaa inuu ka badbaadiyo kuwaa rabbi uu cadhooday oo markaa yuhuud ah iyo kuwa hallaabay oo markaas kiristana marka ha ogaada addoonka waa ku markaa had iyo jeer waafaqaaye ee ku la ciidaaya dadka markaa kiristankaa ee maalintay farxayaan markaa la farxaaya ee ayaamaha markaa ayaamuljaahiliya markaa ku waafaqaya ha ogaado inuu markaa qofkaasi waafaqay dad markaa rabbi uu cadhooday oo hallaabo dariiqii xaqa ahaa ka lumay khilaafayna isaguna uu khilaafsan yahay kuwii rabbi subxaanahu watacaala marka uu nimceeyey wadadoodii inuu khilaafay oo qodada qoladaa markaa jidkoodii u qabsaday walaalayaal waxaa markaa mudan inaynu xusno tashabuhun bilkufaar gaaladoo laysu eekaysiiyaa waa min calaamaati saacati wa qurbihaa waa sumadaha kutusaaya in qiyaamii markaa saacaddii inay dhow yahay dhicitaankeedii inuu dhow yahay nebigeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam waa xadiis uu ku sheegay ummadda nebiga qaar badan oo ka midi inay markaa raaraaci doonaan kuwa gaalada ah tallaabo tallaabo markaas ay u raaci doonaan waxaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saaca xataa yalxaqa xayun min ummatii bilmushrikiin waxataa tacbuda fi'aamun min ummatii cala awtaan rawaahu imaamu abu daawuud wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saaca qiyaamu ma dhacayso qiyaamu dhici maayo xataa yalxaqa ilaa ay ku biiraan xayun markaa qabaa'il min ummatii ummadayda kamid dawaaif ummadayda ka midi bilmushrikiina gaalada ilaa ay ku biiraan waxataa tacbuda fi'aamun iyo ilaa ay caabudaan markaa kooxo min ummati ummadayda kamid alawtaan asnaamta iyo rabbi subxaanahu wataala sukadi waxa la caabudo ilaa ay caabudaan qiyaamo markaas dhici maayo xadiidku muxuu tilmaamaya qiyaamaha markaa sumadaha uu leeyahy iyo calaamadaha uu leeyahay waxaa kamid a in dad markaa muslimiinta markaas kamidi ama ummadda rasuulka qaar ka midi inay markaa gaalada ay ilxaaqaan oo gaalada markaas walalayaal ay ku biiraan culimada islaamka xadiidka nabiga marka ay sharaxayaan calayhi salaatu wasalaam lafdiga xataa yalxaqa xayun min ummatii waxa marka ay ku macneeyaan laba macne macnaha koowaad waxa uu yahay inay markaa dad muslimiin markaa ridoob ridda ay ku dhacaan oo intay gaaloobaan gaalada markaa suruuftoodii markaas ay galaan waxa macnaha labaadna uu noqonaya in markaa dad muslimiin ay guuraan oo ay u guuraan markaa dhulka gaalada ay degaan iyagoo laga yaabo markaa diintoodii wax kamida markaa inay haystaan laakiin in markaa qaybo badan oo kamida muslimiinta intay dhulka gaalada ay degaan in gaalada waxyaalo fara badan oo gaaladu ay ku baaqayso marka ay kusug ay markaa ku waafaqaan waayo arrintan markaa xadiidka arrintu tilmaami mayso waa markaa waa dhaleecayn la dhaleecaynayo kuwaa markaa gaalada markaa ku biiray ama degaan ahaan ha ugu biiraan ama ictiqaad ahaan ha ugu biiraan waxaa kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qiyaamo markaa dhici maayo ilaa kooxo ummadayda ka midi ay markaa caabudaan asnaamta iyo markaas dhagaxa waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xadiis kale ku yidhi latattabicuna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa law dakaluu jixra dabdin ladakaltumuuh wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa inaga inala hadlaaya tilmaamayana ummadda nebiga qaybo badan oo kamid inay gaalada duruqdoodii ay mari doonaan wuxuu leeyahy waxaa raacraaci doontaan kuidinka horreeyey waddooyinkoodii ayaa mari doontaan taakataafo iyo dhudhudhudhun ba idin u raaci xataa hadday galeen godda hasha masalugoleyda la yidhaahdo oo ah markaa xayawaan yar oo markaa meelaha dhagxaanta iyo markaa buuraha gala xayawaanka godkiisa hadday galeenna waa ka dabageli doontaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasu xawli alyahuudu wanasaara makristan iyo yuhuud baad ujeedaa nebi allow markaasaa nabigu wuxu calayhi salaatu wasalaam faman oo hadda ayaa loo jeedaa buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam markaas waa axaadiistaasi ay tilmaamaysaa in badan oo ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam ka midi inay markaa waddada markaa jidkaa gaalada ay qabsan doonto iyadoo xaggadaba aynu ka tilmaami doonno in dad badanoo markaa muuminiinta ka midi iyagu ay khilaafi doonaan markaa dariiqa mushrikiinta oo xaqa markaa daa'ifo ka mid ay xejisan doonto oo markaas aanay ka suugi doonin waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam si gaala markaa u xusay axaadiista qaarkood dumarka qaar ka mid inay waafiqi doonaan markaa jidka markaa dadka gaalada ay mari doonaan oo bimacnaa tabaruj aljaahiliyati luula ay markaa la iman doonaan jidkooda ay markaa qaawin doonaan qaybo ka mida qaybo ka mida markaa ay asturi doonaan waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa sinfaani min ahli naari min ummatii lamaa lahumaa qad nisaaun kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumilaat ruusuhuna kaasminat lbuks almaa'ila laa yadkuluna aljanata walaa yajidna riixahaa waina riixahaa la yuujadu masiirata kada wa kada rawaahu imaamu muslim waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi laba qolo markaas ummadayda ka mid a oo ahlu naara ilaa hadda ma arag bimacnaa waxa weye akhiru zamaanka ayay iman doonaan kuwaana waxaa ka mid a markaa dumar buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ama qolada labaad waxay tahay dumar kaasiyaatun caariyaat asturan markaa qaawanna oo dhinacna waa ka qaawen dhinacna waa ka asturan yihin bimacnaa jidkoodii ilaahay subxaanahu watacala o amray markaa inay asturaan ayay qaybna markaa astureen qaybna markaa ay muujiyeen ama waxyaalo marka aanu ku dhaboobaynin furuudii markaa xijaabku ayay xidhan yihiin oo magac ahaana waa faasiya xaqiiqa ahaan ama dhab ahaana waa aariya waa suqaawan waxaa nebigu ku tilmaamay yihiin kuwa allawsan waxna allaynaya madaxyadoodana dhisaayo bimacnaa ku dayneedhe kafarada ah madaxyadoodana dhisaayo iyadood moodo markaa kurus geel la moodo wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dadkaasi jannana geli maayaan urteedana heli maayaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaana laga helaa jannada urteeda meel intaa iyo intaa jirta buu rasuulku yihi markaa tabarujkaasi waa min markaa min caadaat aljaahiliya aadaabka iyo dhaqanada markaa gaalada waxaana u daliila qowlka ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi isagoo markaa kula khitaabaya ama kula hadlaaya xaasaskii markaa rasuulka xukunkuna uu yahay caam dumarka muuminaadka oo dhan caam uu ku yahay rabbi wuxuri waaqi rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yihi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa waaqimna asalaata waatina azakaa waaticna allaha warasuulah ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay oo rabbi subxaanahu watacaala uu ka rabay dumarkii muslimaadka ahaa inay tabaruj ay la yimaadaan bimacnaa iyagoo qaawan oo jidhkoodii cawrada ahaa ay qayba muuqatay inay markaa dibadda u baxaan rabbi wuxuui walaa tabarujna marka walaa tabarajna haban bixina oo markaa ha u bixina markaa idinkoo markaa jidhkiini qayba ay qaawoyin banaanka ha u bixina markaasaa rabbi wuxuu tabaruj aljaahiliyati luulaa inuu tabarujku yahay iyo jirkoo qaybna la muujiyaa qaybna markaa la qariyaa inay tahay markaa caadaadkii gaalada iyo dadka kufaarta markaa lagu dayanay inay tahay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal markaas inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu tilmaamay aakhiru saaca ama markaa waktiyada dambe inay ummaddan ay ka dhacayaan oo calaamad iyaduna u ah in markaas ummaddan markaa halowgeedaysay kafarada markaa ugu dayanayso nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saaca xataa tadariba ilyaasu nisaai dawsin calaa dilkhalasa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam saacaddu dhici mayso qiyaamo ma dhacaayo ilaa dumarka markaa reer dows jidhkooda qaybo ka mid ah ay u ruxmaan sanamka dilkhalaso la yidhaahdu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka macnuhu waa maxay bimacnaa dadki ayaa hallaabaay oo caqiide ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo dhinacyo fara badan ka waafaqaya dadkii markaa kafarada ahaa shareecaduna qofka muuminka ah waxay markaa ugu baaqday sidaa markaa faatixada markaa aynu ku aragno suurat lfaatixa oo ah markaa siraadumustaqiimka inuu ilaahay weydiisto inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku hanuuniyo kana baydo addoonkii dadka rabbi uu nacdalay ee ilaahay uu markaa u cadhoodu naxariistiisina ka fogeeyey iyo kuwa dariiqii xaqa ahaa ka hallaabay walaalayaal iyadoo caynkaas oo adami ay jirto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dad muslimiinta ka mid inay gaalada ku dayan doonaan oo jidkaa gaaladu ay martay ay mari doonaan oo caqiida ahaan iyo camal ahaan iyo akhlaaq ahaanba ay u lumi doonaan ayaa haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay daa'ifo ama koox ka mida markaa dadka muuminiintii inaanay ka dul suulayn xaqa oo xaqa ay ku dul sugnaanayso oo xaqa markaa ay xajiisanayso marka addoonka alle iyo addoonta ilaahay subxaanahu watacaala doonaysa ilaahay subxaanahu watacala inay raalli geliso waa inay markaa daa'ifada ah mansuurada ah ee daa'ifada naajiyada ah ee ka badbaaday markaa munkaraadkii iyo waxyaalihii subxaanahu watacaala rabbi uu xarimay hadday munkarkii hadday bidactii hadday kufri tahayba waa inay markaa daa'ifada markaa ay sifaadkeedii yeelataa sifaadkaasoo maxay ah inaan markaa dadkii kafarada ahaa ilaahay subxaanahu watacaala uu cadhooday hallaabayna aan lagu dayanin ayaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam walaa tazaalu daa'ifatu min ummatii cala alxaqi mansuura laa yaduruu man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi tabaaraka watacaala wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay kooxa dadka muslimiinta kamid inay lumayaan oo jidadka gaaladu ay mareen markaas ay marayaan ayaa nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam inagu baraarujinaya inagu tambiihinaya in ay jirto markaa daa'ifo iyadoo markaa aan ka suulayn xaqa xaqa xajisanaysa aanxaqa aan ka lumaynin oo ka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiye kufri iyo gaalnimo ka badbaadiye bidco iyo markaa khuraafo ka badbaaday markaa fiski iyo munkar ka badbaaday oo xaqa markaa tamasustay inay jirayso ayuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wuxu uhi laa tazaalu daa'ifatu min ummati ka suuli mayso koox markaa ummadayda kamid ka suuli mayso cala alxaqi xaqa inay ku dul sugnaato oo baatil oo dhan intuu ka tira leegyahay iyo noocyadiisa kala duduwan oo dhan inay ka timaado daa'ifadaasa mansuura si rabbi u hiilinaayo oo aanu dhibayn cidda khilaafta iyo cidda hoossaafan waxba aanay yeelaynin ilaa ilaahay subxaanahu wataala arrinkiisi imanaya markaa qiyaamiya markaa kuwaasi waa ahlu siraati lmustaqiim waa dadkii tamasugay siraad markaa jidka toosan tamasugay jidkaa toosana markaa macrifatu lxaqi waalcamalu bihi xaqaba markaa la barto iyo isiyoyo isagoo lagu camal falo kuwaasi waa kuwa rabbi subxaanahu watacaala u nimceeyey ee rabbi subxaanahu watacaala uu yihi waman yudic illaha wrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa kuwaasi kudda tamasugay xaqii ku dhegay xaqii dabaylaha dhacaya ee dabaylaha kufriga ee gaalnimada ah iyo dabaylaha dilooca iyo dabaylaha fisqiga iyo dabaylaha hawadu aanay markaa leexleexin ee xaqii markaa doogsandeeda ku qaniinay kuwaasi waa ahlu siraati almustaqiim waana kuwa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xaqa ka dul suuli maayaan inay ku dul sugnaadaan ilaahayna subxaanahu watacaala uu hiiliyo oo waxba uu yeeli waayo markaa kuwa qofka khilaafa iyo kahoojiyaatoona ilaa u qiyaamuhu uu ka dhacaayo ama la gaadhayo markaa saacaddii markaa qiyaamaha markaa horteed la gaadhayo buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka waxa walaalayaal waajib inagu ah dhammaanteen rag iyo dumar yad yar yar iyo waaweynba waxaa waajib inagu ah inaynu ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa aynu ku toosnaano laga baydho oo laga fogaado dadkaa rabbi uu cadhooday iyo kuwa hallaabay jidkooda la tamasugo daa'ifatulmansuura wixii ay tamasugtay ay qabsatay la qabsado oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnadii rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam waxaa iyaduna mudan inuu qofka muuminkii rag iyo dumarkuu doonaha ahaaday inuu ogaado xiraasatu diini awlaa min xiraasati almaali wa dalabi dunyaa waxaa walaalayaal mudan inaynu ogaano in diinta la ilaashado ayaa ka mudan oo ka horaysa in dhaqaalaha la ilaaliyo iyo adduunye markaas in la raadiyo waa inaynaa noqon kuwa rabbi subxaanahu watacaala uu yihi yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun ilahay isagoo kuwa kafalaha ka warramaya ayaa rabbi wuxuui yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya waxay yaqaaneen adduunyada daahirkeeda dhaldhalaalkeeda ayay yaqaanaan wahum can ilaakhirati hum gaafiluun aakhirana waa ka moogayiin oo aakhirana waa ka dhigalayiin oo aakhira wax allaala waxay ka garanayaan hama yaraatee ma jirto adduunyada lafteedina waxay ka garanayaan daahiran min alxayaati dunya daahirkeeda iyo dusheedaasun bay garanayaan ee adduunyada markaa xaqiiqadeeda markaas aqoon uma laha waa inaynaan sidaa noqon waa inaynu xiraasada markaa diinta ilaashigeedu waa inuu ka horeeyaa ilaalinta markaa maalka iyo adduunye markaas aynu raadinayno ilaahay subxaanahu watacaala markuu amray saxaabada rasuulku inay ka hijroodaan marka una hijroodaan magaalada madiina ayaa saxaabada qaar ayaa waxa dhacday inay markaa meesha ka horeysana ay eegeen meesha ka dambaysana markaa meeshay ka tegayaanna ay eegeen meesha ka horeyso madiinaa inay markaas eegeen oo ay arkeen meel aanu ubad iyo ehel iyo adduunyo iyo dhaqaale aanu kaga horaynin meeshay ka tegayaana degaankoodii ay hantida iyo ubadkii ehelkaba ay ku lahayn inay tahay iyay markaa dareemeen markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala isagoo arrintaa quluubtooda ka jaraaya arrintaa inaanu tixgelinsiina rabbi amraaya ayaa rabbi wuxuui yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasi'atun faiyaaya facbuduun kullu nafsin daa'iqatu lmowt uma ilaynaa turjacuun ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa cibaadiya aladiina aamanuu addoommadaydi markaa iimaanka laga helayow ee muuminiinta ahayo ina ardii waasicatun dhulkaygu waa waasic oo waa ku ballaadhan ee faiyaaya facbuduun anigun markaa shacecaabidaba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay culimadu waxay markaa tilmaamaan aayaddu inay macnaheedu uu yahay ilaahay subxaanahu wataala in cibaadadiisa bixkelin fara badan la siiyo oo wuxuu leeyahy callaamat ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh isagoo markaa arrinkan ka warramaaya ayaa wuxuu leeyahy haddii qofka ay u gudboonaato in markaa adduunyadiisu ay yaraato oo diintiisu ay siyaado ama inay markaa diintiisu ay yaraato oo adduunyadiisu ay siyaado bimacnaa hadday jiraan laba meelood oo meelna markaa diintaaduna ay ku siyaadayso adduunyadaaduna ay ku yaraanayso meesha labaadna adduunyadaaduna ay kugu kordhayso diintaaduna markaa ay ku nusqaamayso wuxuu leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi tacaala caleyh waa inuu addoonka muuminkii uu doortaa meeshaa diintiisa ay ku kobcayso ee diintiisa ay ku weynaanayso walow adduunyadiisa markaa nusqaan iyo markaa waxyaalo markaa hadday yaraatay adduunyadiisi waayo saxaabadii nebiga ridwaan ullahi tacaala calayhim walaalayaal waa arkaynaa oo ilaahay wuxu le ya cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun faiyaaya facbuduun markaa naftayda iyo nafaha markaa dadka muuminiinta aba waxaa markaa aan ku waaninaya aan ugu naseexaynaya in dixgelinta aynaan siin alaabta marka aynu haysano iyo waxyaalaha guryaha inoo yaalla iyo gawaadhida markaas aynu raacayno iyo waxyaalaha indheheennu ay qabanayaan iyo waxyaalaha tasjiilaadka ah ee aynu markaa helaynin adduunyada ah yaan markaasi xigelin la siinin ee tegninta ha yeelato xaggee markaa cibaadadeenna iyo akhlaaqdeenna iyo diinteenna iyo aakhiradeennu ay markaa ku ballaaranaysa ku weynaanaysaa waxaa ilaahay subxaanahu wata markii saxaabada sidaa lagu yidhi ayaa rabbi wuxuhi kullu nafsin daa'iqatu lmawt uma ilaynaa turjacuun rabbi subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay in kollay la dhimanaayo oo geeriya adduunyada haddii iyadoo waasaca aada hesho iyo adduunyadu hadday markaa dhaqaalu cidhiidhi kugu noqdaba inay markaa geeriyi markaas ay dhigayso deedna xagga rabbi subxaanahu watacaala loo noqonaayo haddii xagga rabbi loo noqdana arinku uu yahay ilaahay subxaanahu wataala inu addoonkaa xisaabinaayo kana xisaabina wixii uu soo shaqaystay khayr ahaa wixii uu shar soo shaqaystana lagu abaalinaayo adduunyo laakiin uu halkaas iga imanaayo hadday u badnayd iyo hadday inoo yaraydba adduunyada markaynan halkan iga tegin nin sidaas loo ogaado marka inaan laysku dejin dhulka bilaadul kufriga ee markaa dhulka gaalada inaan laysku adkaynin oo laysku dejin ee qofkay suurtagal u tahay inuu markaa uu tago dhul marka aadaankii uu ka maqlaayo akhlaaqda islaamku markaa isagii ubadkiisa oo suurtagal ay uga tahay waa inuu walaalaya dhulkaa markaas uu tago waayo meel kiniisa sawdkeed u dhegaysanaayo ama wax kaloo ilaahay subxaanahu wataala uu xarimay markaas uu maqlaayo waxa weeye kana awoodna uu leeyahy markaa meel kale inuu hijroodo oo uu tago waxay noqonaysaa inuu markaa dhulkaas markaa uu tago ama hijradaasi waxay noqonaysaa si waajiba haddii axka shareecadii wax ka midi aanu markaa fulin karaynin ama waxay noqonaysaa markaa si mustaxaba ayay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wataala ha u naxariisto qaxdaani raxmat ullahi tacaala caleyh sheekii la odhan jiray waayo wuxuu markaa ka warramay arrintaa hadda aynu ka hadlayno ayaa laba bayd uu ku cabiray wuxu hi addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadiyaacuhu min acdami alkhusraani faidaa umirta bibidcatin aw zallatin fahrub bidiinika aakhira albuldaani waxau leeyahay shaqaxtaani raxmat ullahi tacaala caleyh addiinu ra'su lmaali diinta marka ayaa ra'sulmaalkaagii ah maalkaaga markaa ra'sulmaalkiisii dhaqaalahaaga halka ugu weyni waxa weeye markaa waa diintaada ee fastamsik bihi diintaada xejiso fadayaacuhu inay diintu kaa dayacantaana min acdami alkhusraani waa khasaare markaa ka ugu weyn weeyaan faidaa umirta bibidcatin aw zallatin hadday lagu amro markaa bidco shareecada ilaahay subxaanahu wataala shay markaa bidcahu ku tilmaamay ama zallatin biririaasha shay fisqi ah ama munkar ah saaru bidiinika aakhira albuldaani diintaada markaa la firdho oo la carar oo diintaada markaa dhawro oo diintaada markaa ilaasho marka walaalayaal arrinkaas ayaa markaa muhim ah inaynu markaa sidaas aynu u ogaano addoon walba in la xisaabinaayo oo qiyaamaha waxaa la isweydiinaya aytay markaa diintiisu sida markaa ay ahayd iyo sida markaa diintiisa markaa ugu dhaqmay iyo rabbi subxaanahu watacaala wixii uu ka xarimay siduu markaasi uga tegay waxaa markaa waxyaalaha markaa gaalaha wasiyada markaa dadku ay ka shabahaan way fara badan tahay ama waxyaalaha muslimiintu marka xagga gaalada ay ka shabaheen ay isaga isaga eekayseen way fara badan tahay waxaa kamida markaa gaalada oo markaa laga shabaho oo markaa las lasgo las laisga eekaysiiyo xagga markaa ciidahooda iyo maalmaha ay weyneeyaan ama waxyaalaha maali maalmaha ay ixtiraamaan inagoo inaguna la mushaarakayna oo kala qayb galna ayaa waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala xarimay ah wayaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam hadduu meel ciid lagu dhibi jiray uu diiday in qofka muslimkii uu wax ku nadar ilaahay subxaanahu wataala uu nadray uu ku fuliyo maxaad u malayn markaa waxyaalo kalena waya rasuulku yihi hal kaana fiiha ciid min acyaadi ljaahiliya meeshaa miyay ka jiri jirtay ciid acyaadi jaahiliya kamida buu nabigu ku yihi calayhi asalaatu wasalaam mamacana hadday ka jiri jirtay may banaanaateen saxaabigu markaa inuu meeshaa neefkaa ku qalo nadarka ah sidoo kale rabbi wuxu uhi waladiina laa yashhaduuna azuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraama rabbi subxaanahu watacaala markii uu ka warramayey ee uu tilmaamayey dadka markaa ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa ee rabbi uli wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama ayaa rabbi subxaanahu watacaala dadka addoommadaas fiicfiicani sifaadka ay leeyihiin waxa walalayar ilaahay uu ku soo daray oo uu yihi waladiina laa yashhaduuna azuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraama deedna zuurka ilahay uli waladiina kuwa laa yashhaduuna aan xaadiraynin azuur waxa zuurka la yidhaahdo waxay ku fasireen jamaaco salafkii kamid a sida ibnu siriin iyo mujaahid iyo rabiic binu anas iyo waxay ku fasireen azuuru haahuna huwa acyaadu lkufaar waa in la xaadiro markaa dadka gaalada ah acyaadooda in la xaadiro ayay zuurkaas markaas ay ku tilmaameen oo aayaddaas markaa ay ku fasireen saxaabada rasuulku ridwaan ullahi tacaala calayhim waxay aada iyo aada uga digeen faadigii aad markaa dadka markaa uguga digeen dadka muslimiinta ah in dhulka gaalada inta la dego dabeedna gaaladii aada loo dhex galo oo wax kastay samaynayeen markaa lala sameeyo saxaabada rasuulka ridwaan llahi tacaala calayhim qaar badan oo kamida waa ka digeen inta aynan hadal ka haynina bimacnaa arrinkaa waa ku waafaqsanay wuxuu leeya cabdillahi bn camr bn caas radia allahu tacaala canhu man banaa bibilaadi lacaajim fasanaca nayruusahum wamaharajaanahum watashabaha bihim xataa yamuut wahuwa kadalik xushira macahum ywma alqiyaama wuxuu leeyahay cabdillahi bn camr bn caas radia allahu tacaala canhu man banaa ninka dhista bimacnaa dega bibilaadi lacaajim dhulka kafarada dhulkooda qofka dega oo fasanaca nayruusahum waxyaalaha markaa nayruuskooda la sameeya oo nayruusku waa maalintay weynayn jireen nimankii farisiyiinta ahaa ama beershiyaanka ah waa maalmahay weynayn jireen wamahrajaanahum iyo maalmaha meherajaankooda waa maalmahay weynayn jireen xiliyada dadkii markaa romaniyiinta ee kristanka ahaa wuxuu leeyahay watashabaha bihim isaga iyada isu eekaysiiya xataa yamuut ilaa uu markaa ku dhimanayo wahuwa kadalik isagoo caynkaasa xushira macahum yawma alqiyaama qiyaamaha waa lala soo xashriyaa iyaga ayaa lala soo saara waana goorma waa marka uu markaa si mudlaqa u waafaqo oo fii kulli sagiiratin wa kabiiratin uu ku waafaqo ayaa waxay noqonaysaa in qiyaamana la soo saaro bimacnaa waxyaala kufriyo gaalnimo keensanaaya marka uu ku waafaqo ayaa caynkaas imanaysa qiyaamaha ilaahay subxaanahu watacaala uu la soo saaraya hadduu waxyaalo markaa macaasiya oo munkaraada uu ku waafaqana waxa ay noqonaysaa mid markaas qof markaa fisqi iyo fasaad ku dhacay ayuu markaa qofkii uu noqonaya culimadu markay ka warramayan markaa waxaynu tabiihin lahayn culimadu marka ay ka warramayaan gaalada markaa wisaaqeeda iyo marka waxay maxaa maxaa xaaraana in lagu waafaqo maxaa si aan xaaraan ahayn haddii lagu waafaqo wixii markaa iyaga waa shicaar diineed waxay noqonaysaa marka in lagu waafaqo shay markaa xaaraana ayay marka ay noqonaysaa waxyaala shaacirtooda ah ee hadday tahay markaa maalin ay weyneeyaan ama shay markaa mucayano ay weyneeyaan wixii iyagu shicaar iyo calaamad ay ka dhigteen calaamad markaa diiniya ama calaamad markaa ah markaa wadaniya sida markaa ay yidhaahdaan waxay noqonaysaa markaa shay xaaraana ayay noqonaysaa laakiin waxyaalihii kale ee iska mubaaxaadka adduunyada ahaa ee shareecadeena markaa aanay xarimin ee shay xalaala ahaa kuwaafaqoodu markaa dee noqon maayo xaaraan oo tusaale ahaan yaan loo fahmin in gaadiidka haddii gaadi la sameeyo ama markaa waxyaalahan technologyga waxyaalaha horumarka ah noqon maayo markaa wifaaqa lagu waafaqa ah noqon maayo markaa shay markaa muxaram oo shareecadu ay xarimtay wuxuu lahaa cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu isagoo ka warramaya nimanka mushrikiinta ah ama nimanka kafarada inaan la waafiqin oo la iska ilaaliyo maalmaha markaa khaasatan maalmaha ciidooda ayaa wuxuu lahaa cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhum laa tadkuluu cala mushrikiina fii kanaa'isim yowma ciidihim mushrikiinta ha u gelinayo kuwa gaalada ah kanaaistooda iyo meelaha ay ku cibaadaystaan hagelina maalmaha ciidooda faina sakdat allahi tanzilu calayhim waayo cala alla ayaa kusoo degaysa waxaa kaloo cumar bin khadaab yihi radia allahu tacaala canhum ijtanibuu acdaa allahi fii acyaadihim waar iskaga fogaada dadka markaa cadowga allaah ciidahooda ka fogaada buu cumar bin khadaab yihi radia allahu tacaala canhu markaa qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah inuu markaa iskaga fogaado dadka markaa kafarada ah acyaadooda marka inaanu la mushaarakayn oanu kala qaybgelin oo iskaga fogaado waayo cumar wuxuu leeya cala alla ayaa kusoo degaysa nacdal ayaa kusoo degaysa nin nacdal qof la nacdalayo nacdal ay kusoo degaysana haddaad markaa aad fadhiisato waxaad dhici karta nacdashii marka inay wax kaa soo gaadhaan oo marka aad mushaaraka meesha ay dhacdo oo nacdashii marka aad la mushaarakayso waxyaalaha muxaramaadka walalayaal ee markaa gaalada markaa acyaadooda markaa aan banaanayn waxaa kamid a sidaynu tilmaanay meelaha ciidaha ay ku qabanayaan iyo xafladahooda markaa inaan la xaadirin wayo rabbi subxaanahu watacala wuxu aladiina laa yashhadunalaa yashhaduuna azuura waidaa maruu bilahwi maruu kiraama waxaa kalay noqonaysa markaa tacaawun cala alism walcudwaan iyadoo laysu bahaysa wax markaa dembi ah bale waxyaala kufriya iyo waxyaala markaa cudwaana ilahayna wuxu uhi walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan wataquu llaha in allaha shadiid lciqaab rabbi wuxu uhi haysu kaashanina oo bimacnaa cidi aan loogu kaalmayni shay dembi ah iyo shay dulmiga oo xadguduba ilaahayna subxaanahu watacaala ka baqda waayo ilaahay subxaanahu watacala waa ku ciqaabkiisi iyo cadaabkiisa u daran yahay waxyaalaha markaas aan banaanayn ee dadka muslimiintu marka ay sameeyaan ee laga yaabo fii bacdi lawqaad kafarada markaas inay ku waafaqaan waxaa markaa kamid ah oo waxyaalaha aan banaanayn ah in gaaladii markaa la kahniyadeeyo fii ayaami ciidihim wuxuu leeyahy calaamatu ibn lqayim raxmat ullahi tacaala calayhim waama tahniyatu bishaair kufri muqtasasu bih xaraamun bilitifaaq wuxuu leeyahy gaalada in markaa lagu taaniyadeeyo shacaa'irtooda kufriga ah ee iyaga u khaaska ah waa shay ilaahay subxaanahu watacaala markaa uu markaa xarimay sida tusaale ahaan buli qofki isagoo ku taaniyadeeya maalmaha ciidda markaa wa iyaga ay markaa ciidda ay ka dhigteen ama maalmaha markaa soomkooda ah tusaale ahaan isagoo ku yidhahda maalmaha ay ciidsan yihiin ciid mubaarak ciid mubaarakun calayk isagoo ku yidhaahda mana ciid barakaysan ilahay ha kaaga dhigo isagoo ku yidhaahda oo kale waxay noqonaysaa markaa shay muxarama ama laftiga ha ahaato ama lafti kaleo iyagu markaa isku salaamaan ha noqotee waxay noqonaysaa markaa waxyaala aan banaanayn waxaa kaloo kamid ah waxyaala shareecadu aanay ogolayn ee maalmaha ciidda markaa gaalada mushaarako noqonaya lagala qayb galay ilahayna subxaanahu wataala uu inaga xarimay iyadoo maalmaha wax loo hadiyeeyo oo hadiyaadka markaa hadiyaad markaa si farxad loo muujiyo iyadoo iyaga laftooda hadiyaad loo diro hadiyada loo diro oo hadiyaad la siiyo waxay noqonaysaa markaa weyneyn la weyneynaayo markaa ciiddoodii la weyneynaayo marka iyaduna wax markaa banaan ma aha waa ahlulcilmigu ay ka warramana isweydiiyaan dadka muslimiintii maalinkaa gaaladu markaas ay weyneynayso ma markaa iyagu hadiyado ma isu diri karaan oo hadiy markaa hadiyado ma isa siin karaan waxa markaa ay idhaahdaan haddii macnuhu uu yahay waxay hadiyadaadka isugu dirayaan maalintaa lafteeda hadduu arrinku uu yahay wax banaan markaas maaha waa shay xaaraana ee waxay noqonaysaa weyneyn la weyneeyey maalintaa ayay noqonaysaa laakiin hadduu muraadka iyo qadsigu hadduu yahay hadiyad markaa iska mudlaqo maalintaa kusoo beegantay culimadu waxay tilmaameen markaa wax dhibaato ah iyadu markaas inaanay lahayn waxa walaalayaal dadka muuminiinta ah rag iyo dumarba waxa marka aan kuu naseexaynaya in ilaahay subxaanahu wataala kitaabkiisa iyo sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam la qabsado lagana fogaado wixii ilaahay subxaanahu watacaala inaga inaga xarimay waxaa markaa maadaama dhul gaalo la joogo waxaa markaan muxaadarada kusoo gabagabaynaya dhowr naseexo naseexada koowaad waxay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa marka aynu ilaashano oo qofku marka iimaankan ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ee muumin uu ka dhigay oo dad gaala ayaa la joogtaan oo waa ogin waxa markaa kufriga iyo xumaan iyo waxyaalaha ay ku dul sugan yihiin waa markaa in badan oo kamid a idinka ayaa nooga aqoon badan oo naga og waxaa ilaahay subxaanahu wataala idinka badbaadiyey inaa marka ilaahay subxaanahu wataala umahadnaqdaan oo iimaanka rabbi inagu arsaaqayno rabbi aynu ku mahadino waayo ilaahay subxaanahu wataala wuxuu yihi lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid qofka rabbi ku u mahadnaqa ilaahay subxaanahu wataala hadaa imahadisaan waa idin kordhinayaa haddii aa marka iga kufridaan oo nicamka ka kufridaanna adaabkaygu waa darayba ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi marka haddaynu ku mahadnaqna iimaanka ilaahay subxaanahu wataala inagu arsaaqay saacaadka rabbi uu kugu arsaaqo ku siiya dad ku mahadiso ilaahay iimaankaagana waa siyaadinaya iimaankaagi waa kordhaya sidoo kale daacaadkaagaasina way kuu kordhayaan markaad ilaahay subxaanahu watacaala aad ku mahadiso waxaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa ducadowga markaa ama dadka gaalada ay ku sifayseen sifaat xunxunna ilaahay subxaanahu wataala waa kaa badbaadinaya marka arriga koowaad inaynu ku mahadnaqno diintan ilaahay subxaanahu wataala inagu arsaaqay una aragno inay diin kaamila tahay oo dhammaystiran oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kamilay maalintuu rabbi soo dejiya soo dejiyey alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina inaynu sidaa u ogaano oo qofku diin dhamaystiran inuu haysto oo markaa diintan islaamku inay tahay diin markaa dhamaystiran oo kaamil ah inuu taa markaas u aamino ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku mahadiyo arrinka labaad waxa uu yahay maadaama markaa dhul gaalo la joogo waa in shareecada markaa barashadeedii lagu dadaalo oo qofku goorma ayuu diintiisa markaa ilaashan karaa wuxuu ilaashan karaa markuu shareecadii macrifo iyo aqoon uu leeyahay laakiin hadduu shareecada jaahil uu ka yahay waxa weeye qofkii wax badan oo badan ayaa hoos maraya waxuu khayr moodaya ayaa shar noqonaya wax shara ayuu wax markaa khayr ah ayaa laga yaaba inuu shar moodo oo uu ka tago wuxuu markaa fududaysanayo ayaa ilaahay subxaanahu wataala agtiisa wax weyn ka noqonaayo maadaama markaas caynkaa ay tahay waa in shareecadii markaas la bartaa waxaanaynu joognaa xilliguu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cilmigu marka inuu yaraan doono wayo nebigu wuxu laa taquumu saaca xataa yurfaca alcilmu wayusbata aljahlu wayushrab alkamru wayadhar azina baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ma dhacaayo marka qiyaamo saacaddu dhici mayso ilaa marka cilmiga la rafiyo aqoontu ay yaraato ummaddana markaa jahligu uu ku bato khabradana la cabo zinaduna ummadda dhexdeeda marka ay ka dhex daahirto maadaama markaa walaaleel cilmiga ah yaraanaya xilligiisii marka aynu joogno arkaynana aqoonta shareecadu sida ay u yar tahay waxa markaa naftayda iyo nafihinaba aan ku waanin lahay inaynu markaa shareecadii aynu baranno aynu ka faa'iidaysano si aynu u kala baranno markaa xaaraanta iyo markaas xalaasha wayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waddada qofka mara markaa jid markaa cilmi uu ku dalbaayo inuu rabbi subxaanahu watacaala uu fududaynaayo jidkii jannada qofka rabbi diinta uu barana uu yahay qofka diinta fahmay rabbi diinta uu fahansiiyena uu yahay qofka ilaahay subxaanahu watacaala khayr uu la doonay sida oo kale naseexada markaa ugu dambaysaa waxa ay tahay ee naftaydiyo naftihiina markaa lagu naseexaynaya waxaynu markaa joognaa markaa akhiru zamaan waxaana ay tahay markaa tarbiyadda awlaadda ama ubadka markaa tarbiyadooda in la siiyo markaa tixgelin fara badan maadaama markaa dhul gaalo marka aad joogtaan carruurta macaasi fara badan iyo munkaraad fara badan iyo kufriyaad fara badan ayay indhahoodu arkayaan qofkuna shayga markuu arko dhowr jeer arko marka dambe qalbigiisa way ku fududaanaysa shay sahlan ayay noqonaysaa carruurta tarbiyadoodana ilaahay subxaanahu watacaala waxaa markaa uu kaga warramay ayaad fara badan iyo ambiye fara badan oo carruurtooda tarbiyadeynaysa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoo sheegay nabiyullahi mu nabiyullaahi calayhi salaam ibraahim iyo nabiyullahi isxaaq nabi waxaa le nabiyullahi yacquub ayaa rabbi subxaanahu wataala wuxuu inooga warramay siday markaa ubadkooda marka ay u tarbiyadanayeen bale nabiyullahi ismaaciil nabiyullahi yacquub iyo nabiyullahi ibraahimba waxaa rabbi u leeyay wasaa biha ibraahimu baniihi wa yacquubu ya baniya in allaha istafaa lakum ddiina falaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun rabbi wuxuu leeyay diintan xaqa ah waxaa dardaarma ubadkoodii u dardaarmay nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi yacquub calayhi salaam waxaanay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wataala ayaa idiin doortay diintan inaad ku dul sugnaataan ee marka inaad diintan markaa ku dhaqantaan ayaa ilaahay idiin doortay hadhiman ina idinkoo islaama mooyaane bale ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay oo inoo sheegay nabiyullahi yacquub calayhi salaam oo sakraatulmawtki hayo calaa firaashi lmawt saaran oo dabeedana ubadkiisi markaa ku waanina u waaninayo tawxiidka iyo daacaadka alle marka inay laasimaanay qabsadaan rabbi wuxu hi am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almawti id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi qaluu nacbud ilahaka wa ilaha aaba'ika ibrahima waismaaciila waisxaaqa waisxaaqa ilahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun waxaa markaa yidhahdeen markaa ubadkii waxaanu markuu ku yihi maa tacbuduuna min bacdi maxaaniga dabadee caabudaysa madaysani kaydii noqoto waa xanuunku ku dhiman doono wuxuu saaray markaa uu ku jiifa gugashu markaa ku dhiman doono markaasaa wuxuu le maxaaniga dabadee caabudaysaan markaasaa dariiqay marayeene xaqa ahaa iyaguna walaalayaal markaas ay tilmaameen aynu ogaano ubadku markaa oo la tarbiyadeeya ilaahay subxaanahu wataala agtiisan xasanaad markaa lagaga helaayo oo xasanaad agtiisa lagaga helaayo wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku yihi idaa maata ibnu aadam inqadaca camaluhu ila min salaat in aadan maalinta uu dhinto camalkiisu waa go-a wixii aan saddex ka ahayn waxaa markaa kamid ahaa oo rasuulku ugu horreysayay sadaqatun jaariya qof markaa sadaqa waktiya shay waktiya markaa sadaqadaystay oo wakti dhisay ama masaajid ama markaa berkadiyo ama markaa meel kaloo markaa waktiga markaa la baxay aw cilmi yuntafacu bih ama cilmi markaa lagu intifaaco faafiyey aw waladin saalixin yadcuu lahu ama ilmo saalixa rag iyo dumarkuu doono ha ahaadee iska markaa kaga tegay aynu walaalayaal ogaano xasanaadka noocaasa haddaynu ubad wanaagsan oo saalixiina aynu iska aynu kaga tagno ilahay asigiisu ilahay inaynu xasanaad fara badan agtiisa aynu keelana iyo ajaro haddii laakiin ubad xun aad kaga tagto ubadkaasi adna kuma anfacaayo isna markaa naftiisa anfici maayo isna naftiisa anfici maayo waxaa dhacda had iyo jeer ubadka arsaaqadooda laga warwaraa ilahayna wuxuu wafi samaai risukum wamaa tuucaduun ilahay baynu subxaanahu watacaala weydiisanaynaa hadallada aynu isnidhi in rabbi subxaanahu watacaala markaa uu inagu anfaco intaas ayaan kusoo gabagabaynaya wabillahi tawfiiq wallahu aclam waaxkam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wbaaraka allahu fiikum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh wabaarak allahu fiik waxaan doonayaa hal su-aal oo keliya inaan ku weydiiyo oo gabadha ay soo qoratay waxay tidhi waxaan ahay gabadh la qabo oo waxaanan biiliyaa hooyaday oo aan bixiyaa dawadeedana laakiinse waxay hooyaday igu qasabtay inaan walaalkay oo dibadda jooga inaan lacag masaariif u qoro anigoo qaadka inuu qaad iyo sigaar inuu ku cunayo lacagtaana markaa hooyaday warkii waan ka diiday dembi miyaan ku gelayaa arrintaa iyada ah
bismi illahi raxmaan iraxiim su-aasha markaa ah in ay markaa inan inani ay inan walaalaheenka walaalaheen kamida ay biiliso markaa hooyadeed hooyadeedna markaa ay ku qasbayso in walaalkeed oo aan la joogin meel markaa ay biiliso markaa lacagna ay siiso iyaduna ay ogtay markaa lacagta inuu markaa uu ku qayilaayo oo wuxuu ku cunaya markaa qaad ay tahay miyay ku dambaabaysaa diidmo hadday hooyadeed diiddo oo ay ka diiddo arrinkaa ah inay walaalkeed markaa ay biiliso maya ku dambaabi mayso waayo wixiy wuxuu ku cunaya markaa qaad qaadkuna inuu muxaram yahay waynu markaa shareecada islaamku waynu markaa ku ognahay markaa mawqifka ay marka ay ka taagan tahay markaa maadaama ay hubto ninkani waxa uu siisanaya inay qaad tahay ay og tahayna markaa hadday lacagtaa u jiri weyda inaanu markaa gaajo u baktiyaynin ku dambaabi maysa markaa diidmada markaa ay hooyaday diido waya nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa laa taacata limakhluuqin fii macsiyati khaaliq bimacnaa lagu adeeci maayo markaa shay macsiyo ah lagu adeeci maayo markaa cid makhluuq ah lagu adeeci maayo ilaahay subxaanahu watacaala markaas macsiyo iyadoo marka lacaasi la caasiyaayo ama shay macsiyo ah ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqaadkiisa lagu adeeci maayo markaasana sidaas unbay noqonaysaa
baarak allahu fiik wajazaka allahu khayra sheekh waxa kolle waan u baahan doonaa inaad muxaadarooyin dambe noo soo gasho sababtoo ah waxaa dhacda xiliyadan ciiduhu isku beegmaan in dad badan oo gaar ahaan dumaradu in ay samaystaan ruwaayadiyo wax aynkaasa oo taasi oo iyagoo ugu dabaaldegaya ciidda aanay meeshaasi ka dhacdo mukhaalafaad fara badan bal haddii ala idhahdo dib ayaan kaala soo xidhiiri doonaa si aad muxaadaro caynkaas oo arrimaha mukhaalafaadka ka dhaca si aad dadka uga waaniso insha allahu tacaala wixii uu ku anfaco marka annaga dib insha allahu tacala taa kaala soo hadli doono haddii ala yidhahdo wabaarak allahu fiik wajazaka allahu khayra
jazakum allahu khayran baarak allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu